mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim oo dhambaalka ugu horeeya haddaaban markii ugu horraysa baan hore usoo dafo waa dhambaal gaaban oo si qurux badanna loo soo qoray waxa uu naga soo gaaray bashiir cali daahir caana boore iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag mahad axmed calasow maxamed ibraahim jimcale iyo cabdulqaadir maxamed iimaan maxamed weli salaada jamba jamba iyo sidoo kale liibaana saalax maxamed iyo cabdulaahi cumar afraxow waxau ku magac dheeryahay macshuukow dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan rufaaci cabdi xuseen iyo fallis juuje cali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho waxay leeyihiin gabadhaasi waxaanu ilaahay uga baryaynaa inay noqoto tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamin aamin ayaan leenahay dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xasan saalax reer cabdi saalax balqiiso xasan saalax carruurteeda iyo odageeda iyo reer maxamed saalax carruurtiisa iyo xaaskiisa iyo reer rufaaci xasan saalax iyo carruurtiisa dhammaanba waxa ay yidhaahdeen reer xuseen saalax reer cabdulaahi axmed dhaloweyn iyo dhammaan reer cabdi axmed dhaloweyn oo kale ah zahre cabdi axmed yuusuf cabdi axmed maxamed cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed iyo abshuro cabdi axmed axmed cabdi axmed iyo maxamuud cabdi axmed iyo waxay yidhahdeen armi cumar barkadle iyo dhammaanba reer cumar barkadle eedo faadumo axmed sheekh cabdulle iyo eedo shamso axmed sheekh iyo ilmo nuur cabdi sheekh cabdulle iyo waxay yidhahdeen ilmo cabdimadoobe axmed ismaaciil iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta ah waxay kala joogaan muqdisho kismaayo baardheere beled xaawo afgooye iyo waxay yidhahdeen dalalka maraykanka south africa netherland iyo switzerland waxaanay jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan raxmo cumar saalax iyo qadar maxamuud ismaaciil oo ku aqalgalay magaalada kismaayo guurkiina guur khayr gurigiinana gurinaga ayay leeyihiin aamin ayaan leenaha anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waan idin salaannay ayaa lagu soo bilaabay caasho cuud iyo daandurey waanu idinka guddoonnay mid la midna hawadaannu idiin soo marinaynaa marka xiga baa layidhi hambalyo aroos waxaa diraya annagoo kale ah liibaan maxamed shirwaac xuseen maxamed guuleed ugaas xasan bashiir siciid faarax bashiir falastiin khaliif yuusuf aamine ifraax cabdi waa aamine ifraax cabdi iyo salmaan maxamed faarax iyo cabdiraxmaan xaaji daahiri iyo faatima ibraahim ismaaciil iyo sidoo kale sadiiq aadan xidig iyo siciid macalin bashiir faranuug iyo cabdulaahi axmed aadan iyo shirwac cabdisamed dalnuurshe iyo zakariya maxamed fuhaawi iyogu dambayntii cabdiwahaab dayib sheekh jaamac waxuu ku magac dheeryahay cabdigeysi iyo injineer qaasim mursame dhammaan dadkani iyo familkaoo dhan baa la yidhi ee reer jaamac maxamed waxay hambaliyo aroos oo wacan oo aan la soo koobi karin ay hawada u marinayaan mudane nimcaan jaamac maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi doctor farxiya axmed daahir oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer taariikhdu markay ahayd koob iyo tobankii bishan aan ku jirno ee julaay sanadka laba kun sagaaliyo toban ducada waa caasha cuud heestana waa daandure baa la yidhi waa tahay ibraahinow doctor farxiye iyo nimcaan jaamac maxay ugu ducaynaysaa waxaan leenaha arooskiin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash barwaaqo eebbana uudi kala siiyo ubad kheyr qaba waa tahay ducada waa caashucuud baa layidhi heestana waa daandure marka labadaba adaas ku daray mar haddaad ducaysa heestana u raacay waa heestii hibooy habeenadan daraadda hurdadii ka tooso e
hee lamaa wadayna codadkii macaana sanaad maxamed shardi iyo xaliima khaliif magool
habeenadan daraada hurdadii ka tooso
yaa naftaydana habba meel abbaarto anoon hagarra ku qabin istaleen weyne Oh,
waa tahay hiboy codadkii salaad maxamed shadde iyo xali maqrif bogool ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray nuurto maxamed xalane naciimo maxamed xalane cabdiraxmaan maxamed xalane cabdulaahi maxamed maxamed xalane iyo maxamed xasan maxamed xalane iyo axmed maxamed maxamed xalane cabdiraxmaan maxamed dhicisow cabdulaahi maxamed dhicisow cabdicasiis maxamed dhicisow nasro maxamed dhicisow axmed macalin dhicisow khaliif cilmi cagey muumin cabdulle maxamed iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala jooga muqdishow beledweyn iyo buuloburte inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan maxamed macalin dhicisow weydow iyo faadumo maxamed maxamed xalane oo meherkooda uu ka qabsoomay buuloburte waxaana ay leeyihiin ha idin horseeda meherkaasi guur qeyr qaba aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahniyad aroos waxaana dadka diraya ay kala yihiin weriye cabdiwahaab aadan cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheeryahay gacmo dheere iyo weriye maxamed cabdi biiriye weriye mahad cali waa mukhtaar cali xuseen iyo maxamed cumar cali iyo faarax cumar cali cabdulaahi cumar cali iyo aadan weli cumar cali xamdi cali maxamuud nasre ismaaciil xaashi ayaan cali xaashi iqra ibraahim bare iyo maxamed maxamuud sheekh daahir iyo ciidaruus cali warsame deeqo maxamed cabdi cabdi ibraahim aadan iyo faysal cali sahal iyo sucaado cabdulaahi cumar iyo xasan ibraahim cabdi dhammaan dadkana waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho hargeysa kismaayo nairobi iyo johannesburg waxaanay hambalyo u dirayaan shaafici cumar cali iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi nimco maxamuud cabdulaahi oo orooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo shantii bishan aan ku jirnay julaay ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaana ay leeyihiin isku waaro ubad khayr qaba kala hela ducada waa dhankiina baa layidhi waxaan ugu ducaynaynaa idinkaaba duceeyey annaguna waxaan raacinaynaa aamiin aamiin ayaan leenahay dhabaarkana waxaa wadajir noogu soo qoray hooyo khatro aadam axmed iyo carruurteeda iyo abti axmed aadam iyo xaaskiisa zaaro faarax iyo carruurtooda maxamed cilmi raage iyo ifraax cilmi raage muno cilmi raage sulaykha cilmi raage ayaan cilmi raage iyo seygada abubakar mubaarak cabdulaahi filsan cilmi raage iyo lamaanaheeda doctor mustafa xasan iyo xamdi cilmi raage iyo cabdinaasir cilmi raage cabdirashiid cilmi raage cawo cilmi raage mawado abubakar mubaarak iyo maandeeq axmed suude iyo maryan abubakar mubaarak dhammaan asxaabta iyo dadkaasiba waxa ay kala joogaan jarmalka u k imaaraadka carabta iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay tahniyad ka diraan arooska qabiile axmed aadam iyo sagal cabdisalaam axmed oo ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo midaad bashbash iyo barooqo aad kala kulantaan waxa ay leeyihiin ha ka tegina salaanta ambasador cabdulaahi aadam axmed cabdulaahi congo iyo carruurtiisa waxaan filaynaa in ay idin dhegeysanayaan
dhinacii heesaha aan barnaamijka dhegeystayaasha ugu hayno ayaan ibraahim soo gaarnay heesta xigtaba dhinacaaga mise dhinacayga noo soo qabo heesta xigta caasha waxaan soo qabanayaa heesta alkudhageedu yahay beerkayga caashaqa waxaa ku luuqaynaya fanaanka xasan wado iyo faadumo haldhaa
ugahanta baadyo fala dambayaanka isku birtay birta sheekadu isku birtay birta sheekadu baahidii sheeg aniguna aniguna bareeraha qofba baahidii sheeg aniguna aniguna bareeraha balambaalis qali male sidood ani u berulay aan ku balweeye
baan u berulay aan ku balweeye beerkaygan caashaqa adaa baray adaa baray adaa baray ogtahay beerkaygan caashaqa adaa baray adaa baray waa u baray mogtahay
ولا صعود كجدك برقدر قلبه فري بقول صوت صوت الشيكدا بقول صوت صوت الشيكدا ولا صعود كجدك banaan ku afurkeeni iyo bila iyo bilashadeeni banaan ku afurkeeni iyo bila iyo bilashadeeni dhaqadeedii wuxuu igu digihii barisada aroortii erkadeedii wuxuu igu digihii barisada aroortii wabariba waabaqo hadalkii barmaqan yahay wabalay moogtahay deerkaygan caashaq adaa baray adaa baray ada baray moogtahay
caashaqa habaayacin berri shaalay taha oo celin bishu tooban toobayay noqon bishu tooban toobayay noqon caashaqa habaayacin berri shaalay taha oo celin bishu tooban toobayay noqon bishu tooban toobayay noqon markan talaga baaraba ogolow ogolow bishaarada markan talaga baaraba ogolow ogolow bishaarada bolyowga nabarada xanuunka waa tahay beerkayga caashaqa ah iyo codadkii faadumaaldhac iyo xasan waddo ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxaa la yidhi dadkan kala jooga soomaaliya finland iyo kanada waxay tahniid aroos u dirayaan axmed nuur macalin cali iyo sacdiyo faarax aweys oo arooskoodu ka dhacay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaana dadka diraya ka mida baa la yidhi cabdixakiin waa cabdiraxiin axmed nuur gindhe iyo sadiiq axmed xidig mahad hubeeye iyo ni waxaan sayla nimcaan jaamacda mawadeena waxaana dadka diraya ka mida baa la yidhi cabdiraxiin ah, cabdinuur iyo sidoo kale sayid cumar warsame cabdicasiis cabdulaahi mukhtaar iyo cabdulaahi jaamac oogle iyo sidoo kale ikraan aragsan baa la yidhi iyo caasho ayaan la cartan iyo deeqaladan waxay leeyihiin waxaanu ugu ducaynaynaa axmed nuur macalin cali iyo sacdiye faarax aweys in arooskooda ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano annagun waxaan leenahay aamiin waa tahay heesta kalena dhegaystayaasheenna u ciyaarayno meel cows leh cosub ku yaal caano laga cabaayo kow cudurkee caashaq waayo makaa cararaaya ciyowmi ceymi sidoo hay ibraahina maxaa soo kordhay
abay caashow haddaan gartay hasti aweys qamis shareerada iyo adduunka isku dhacay lagu garaacaa iyo durbaan ibraahinow baashaan aad loo ciyaaray waad usoo joogtaan qiyaasay xaafadaadii iyo si fiican ay shareerada markaa ma heesahaas hurdadiidka la cayaari jiray iyo shareerada waktiyada maaragtay ee aroosyada ah waktiyada beeruhu ay baxaan ee farxadda leh aad iyo aad dabaaldegyada waawa laysoo gelgelowaayo hadda goobta inaan gala waxaa ilaa ii dhimi Ah, ukaadso ukaadso waxaa tihi hurdadiid hurdadiid ma nooc musica ka mid ah mise waa shareerada waa isla taas lafteeda marka maxaa hurdadiid loo yiri caawadoo dhan waa soo jeedaysaa haddii lagu garaaco uu ku dhex- shareeradaas uu ku dhex qaadaya waa tahay waa tahay codka macaana fanaanka aweys khamiis aan ku dhegaysano abay cashow kooxduna waa la jiibinaya
عاشق وايه عيوني عيوني عبايات على خدتي صوعيه يومي عيني تدور يومي عيني تدور عذكي عاشق وايه يومي عيني عاشق وايه يومي عيني تدور مكاع على الرايه مكاع على الرايه اشتغال واحد وما مكاع على الرايه اشتغال واحد وما مكاع على الرايه
waa tahay abray caashow haddaan intaas kaga gudubno iyo muusigii macaana ee shareerada dhankii dhanbaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan quruxda badanna ibraahimna waxa uu naga soo gaaray nimco faarax ismaaciil oo joogta dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka virginia waaba nala soo gala waa magaaladeennii iyo sidoo kale dhammaan baa la yidhi qoyska reer cabdi jaamac iyo dhammaan qoyska reer maxamed muuse asxaabta iyo dhammaan baa la yidhi ehelka meel kasta oo ay dunida dacladeeda ka joogaan waxay dhammaantood hambalyo aroos oo farxad leh oon lasoo koobi karin u dirayaan cabdifataax maxamed muuse iyo sagal cabdi jaamac oo ku aqalgalay magaalada hargeysa afartii bishan julaay ee sanadkan waxaan leenahay bay yidhahdeen alle ha idinka yeelo kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela ee gurigoodana lagu liibaano waxay leeyihiin aamiin annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin dambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray adeer cusmaan cali waasuge xaaskiisa iyo carruurtooda iyo adeer uulow cali waasuge xaaskiisa iyo carruurtooda iyo adeer cabdulla cali waasuge xaaskiisa iyo carruurtooda adeer cabdulaahi cali waasuge xaaskiisa iyo carruurtooda eedo xakiima cali waasuge eedo faaduma cali waasuge iyo eedooyin shariifo cali waasuge aamina cali waasuge dahaabo cali waasuge nabadoon waasuge cumar yuusuf iyo waxay idhahdeen cusmaan axmed waasuge cusmaan jamber iyo maxamed yuusuf waasuge iyo cumar maxamuud yuusuf waasuge maxamuud kishow iyo waxay yidhahdeen cumar yuusuf waasuge iyo muuse yuusuf waasuge fere yuusuf waasuge iyo cabdulaahi axmed waasuge nuuro cusmaan cali qalanjo hiiraan dadkaasi dhammaan caasho waxay kala joogaan buulo burta boqokori iyo dunida dacladeeda waxaanay jecel yihiin in ay tahniyad hawada u marayaan muuse cali waasuge iyo zahra maxamuud waasuge oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeenna tardo gobolka hiiraan ducaduna waa caasho cud ay leeyihiin wiilkaas maxaa ugu ducaynaysaa caasha wiilkaas waxaan ugu ducaynaya ibraahino in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee soo kora ee kaalin wanaagsan qaada dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana toddobaadkan waa hambalyo dhalasho oo farxad leh waxaana diraya dadka kale ah hooyo nuuro cilmi cawaale maryan dalmar axmed waxay ku magac dheer tahay maryanita waa tahay nafise axmed faarax farxiye axmed faarax iyo caruurteeda cabdulaahi axmed faarax doctor imaan iyo sidoo kale shugri cilmi shiiqow canab cabdulaahi khasaaro iyo cali cilmi cawaale iyo cali cilmi shiiqow iyo cabdi faarax cabdi iyo gallad cabdi samatar iyo mahad ciise xasan xamdi cumar khasaaro cali xuseen barsey baa la yidhi iyo sheekh cabdirasaaq axmed faarax dalmar dhammaan dadkani waxay kala joogaan canada maraykanka britain australia shiinaha uganda iyo gudaha dalkaba waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan oo dhalasho oo farxad leh aabe maxamed axmed faarax duraan iyo hooye xamdi cilmi shiiqow oo ku magac dheer baylod oo wiil gu dhashay magaalada kampala ee dalka uganda jimcihii ay taariikhdu ahayd baa layidhi shanta bisha julaay ee sanadka waxaanay leeyihiin noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca annaguna waxaanu u raacinaynaa aamiin aamiin ayaan leenahay heestana noo raac heesta ugu dambaysa ibraahimna waa mid ka mid ah heesaha qaraamiga ah ee aanu kaydka ku hayno heesaha qaraamiguna sidaad ogtaha waa fara badan yihiin noocyo kala duwan baa loo qaaday fanaaniin badan baa qaaday ilaa iyo haddaa weliba la qaaday ibraahim qaraami marka malaha magacay qaraami ka noqdeene laxanka iyo weli way iska joogaan marka tani waa qaraamidii dhabta ahayd waxaa ku luuqeynaya fanaanka cumar dhulle cali waa tahay heestaasi uu ku luqeynayay cumar dhuur cali ee qaraamiga ahayd ayaan kusoo gebagabeynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashicuud intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan laydmo dhammaantiin baidin leenahay sidaas iyo nabadgelyo akuye dadka ruux caalooolnugulo cadgacalkoogu yaalabala cugta ku cayisha markaad caawaansidide irjexdaayiga dhawanigoo u cawdo cadkalayda adigaa cubtay ruux ku caabiyayo dhegaha kaceshaaday afka urisow intaad cubtay kulacay inaad ciirto kulacayqabay markaad calmaataad caqiba gabti naa codkaas ugu doonan calo shagasho carabka ha udii Arabka